alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllahu wslama wbaaraka calىa cabdihi warasuulihi muxamadi wcalaa aalih waصaxbihi waslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma wacan ubay bni kacbin radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi waa qaarigii weynaaye kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa dahaba marka uu tago huluhu leyli habeenka saddex meeloodoo meeli markay tagto qaama wuu kici jiray oo rasuulku habeenka kala barhkiisa ama huludkiisa ayuu kici jiray oo salaad buu kici jiray faqaala wuxuu odhan jiray yaa ayuhannaasu dadow idkuru llaha ilaahay xusa jaa-at way timi alraajifatu tii ruxmaysay baa timi tii ruxmaysay ayaa timi oo arraajifana waxaa looga jeedaa nafqatu luula waa afuufka hore ee suurta la afuufo weeyaan afuufka hore ee suurta la afuufana waa nafqatu asaciq weeye waalaik salam wartula barakaatu khayr wal alxamdulilah alxamdulilah khayr iyo wal alxamdulilah waa nafqatu saciq weeye oo waxa weeye markaa hore marka la afuufo waxaa dhacaysa in markaa la argagaxo oo caalamka o dhami waa argagaxayaan waa ta labaade waana lagu dhimanaya tatbacuhaa waxa ku xigta oo daba socota alraadifatu ta fangashan ee daba socotaa ku xigta taa labaadna markaa waa ta lagu soo baxaayo ta lagu soo baxaayo weeye wanufiqa fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ila man shaa allah uma nufiqa fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamu yanduruun jaa-a waxa yimi almowtu geeridii bimaa fiihi ay maca maa fiihi jaa almowtu bimaa fiihi wuxuu ku celcelin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam geeridii baa timi iyadoo oo markaa bimaa fiihi maca maa fiihi waxa ku dhex suganina uu la socdo oo geeridu waxay wadataa sakaraad waxay wadataa qofka inay naftu ka baxdo waxay wadataa in xabaasha la dhigo imtixaankii waxa weeye qabrigu ku furmo loo nicmeeyo ama la ciqaabo wax alla wixii ka sii dembeeyey hawl oo dhan bay wadataa allah inoo sakhire qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay oo innii anigu ughiru waxaan badiyaa asalaata calayka salliga aan kugu salliyayo ayaan badiyaa fa kam imise ayaan ajcalu laka kuu yeelaa min salaatii ducadayda aan kuu ducaynaya iyo salligaan kugu salliyayo intee baan kaaga yeelaa fa qaala wuxuu uhi maa shi'ta intaad doonto qultu waxaan ku idhi alrubuca afar meeloodow meel baan ducadayda kuu yeeli ay ajcalu laka rubuca afar meeloodow meel ayaan adiga ku siin oon kuu ducayn oon kugu salli qaala wuxuu uhi maa shi'ta intaad doonto fain zita haddaad kordhisana fa huwa khayru laka kuu fiican fa huwa ayilmasiidu waxa aad kordhisaa khayru laka wuu ku wanaagsanyey qultu waxaan idhi fa nisfa ma kala barh baan kuu yeelaa qaala wuxuu uhi maa shi'ta intaad doonto fain zita fa huwa khayru laka qultu waxaan idhi fathulutayni saddex daloolow laba ahaan baan haddaba kuu yeeli doonaa qaala wuxuu ihi maa shi'ta intaad doonto fain zita fa huwa khayru laka qultu waxaan ku idhi ajcalu laka salaatii kullahaa ducadayda oo dhan adaan ku siin oo waxaan ka dhigi ducadayda halkaa naftayda uga ducayn lahaa adaan kuu ducayn oon kugu sallii weeye qaala wuxuu idhi idan haddaa haddaad sidaa samayso tukfaa waa lagaa kaafii hamuka hamigaaga waa lagaa kaafii hamigaaga adduun iyo aakhiraba ku saabsan sida riwaayadda mursalkii ay sheegayso waa lagaa kaafii doonaa oo ilaahay baa kaa kaafiy oo kuu hagaajin wayukfaru laka denbuka dembigaagana waa lagu dhaafi doonaa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariyey xadiid xasana ayaanu ku sheegay alimaamu alalbaniyuna xadiidka markaa waxa weeyaan uu taxsiiniyey isaguna uu quweeyey waayahay sheekha markaa saliim bnu ciid alhilaali wuxuu odhanaya xadiidka qeybtiisa hore waa daciif qaybtiisa dambena waa xasanu liqayrihi oo shaahid bay leedahay laakiin alimaamu albaniyu sheekhiisii albani xadiidka wuu quweeyey wakadalika asheekh cali bnu xasan alxalabina taxqiiqa uu kitaabka taxqiijiyey xadiidku waa saxiix buu isaguna odhanaya marka in sha allahu xadiidka sanadkiisu inuu qawi yahay xadiidku oo markaa uu xadiid sugan yahay ayaa waxa weeye aynu iska raacaynaa xadiidka shaahidka ku jiraana waa qeybtaa hore ee rasuulku uu leeyahay jaaa almowtu bimaa fiihi jaaa almowtu bimaa fiihi uu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalama baabu istixbaabi ziyaarati اlqubuuri lirijaali wamaa yaquuluhu zaa'iru wuxuu baabu yahay sunnaynta la suneeyey ziyaarati alqubuuri lirijaali raggu inay markaa xabaalaha bookdaan raggu inay xabaalaha bookdaan iyo wamaa yaquuluhu wuxuu odhanaya azaa'iru qofka xabaalaha bookdaa waxa uu odhanayo waaya qaala wuxuu ihi wacan buraydata burayde waxaa laga wariye waa burayda ibnu lxusayb alaslami radia allahu canhu e qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kuntu waxaan ahaa nahaytukum mid idinka reebay can ziyaarati lqubuuri xabaalaha inaad booqataan waan idinka reebaye fazuuruuhaa bookda rawaahu muslim muslim baa wariyey arintaa wakhtiguu rasuulku sidaa yidhina wuxuu ahaa caamulfatxi sanadkii maka la furtay buu ahaa marka kolkii hore rasuulku wuu diiday waayo dadku dee jaahiliye iyay markaa ku cusbaayeen way soo islaameen jaahiliyaduna xabaalahay ku talax tegi jireen waxyaaba xunxun bay ka dul odhan jireen kolkii hore saasaa loogu diiday markii ay islaameen ee towxiidka ay barteen ee cilmi ay yeesheen ee khayrkoodu isku duba dhacay ayaa dabadeeto loo fasaxay inay xabaalaha bookdaan amarkan markaa fazuuruuhaa inuu waajib yahay in xabaalaha la bookdaa laga faa'iidaysan maayo waayo waa ka ay usuuliyiintu idhaahdaan alamru bacda alxadiri ibaaxuu faa'iideeyaabay idhaahdaan oo shaygu markii hore siduu ahaa buu ku celiyaa marka xabaalaha in la bookdaa waa sunna un weeye wa can caaishata radia allaahu canha ee qaalat waxay tidhi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama kulamaa kaana leylatuha mar kastoo uu yimaado habeenkeeda min rasuulilaahi rasuulka ilaahay ay ka heshay sala allahu calayh wasalam yacnii habeenkuu rasuulku iyada u hoyan jiray ilan xaasas badan buu lahaa midba habeen buu hoyanaye mar kasta oo habeenkeeduu yimaado oo uu soo hoydo yakhruju wuu bixi jiray min aakhiri leyli habeenka niskiisa dambe uu bixi jiray ila lbaqiici xabaalaha baqiic loodhan jiray buu u bixi jiray marka waa xabaalihin reer madiine lagu aasi jiray manay sii fogeyn waxaana markaa baqiiculqarqad baana la odhan jiray fayaquulu waxau rasuulku odhan jiray assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato daara qowmin mu'miniina ey yaa ahla daara ey yaa ahla daari qowmin mu'miniina qoom mu'miniina daartood ehelkoodow nabadgelyo korkiina ha ahaata saasuu odhan jiray assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniina ey yaa ahla daari qowmin mu'miniina qoom mu'miniina daartood ehelkoodow nabadgelyo korkiina ha ahaato wa ataakum markaas sidaa in lasoo qadaraayo waxayna tusaaya xadiidka inoo soo socda ee ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiin uu rasuulku odhan jiray calayhi الsalaatu wasalaam wa ataakum waxaa idin yimi maa tuucaduuna wixii laydin yaboohayey hadan berri toole laydin yaboohayey baa idin yimi waa yahay oo waxaa markaa loo yaboohayeyna waa maxay ay maa kuntum tuucaduuna biwuquucihi fi lqadi berri inuu idinku dhici doono oo geeri iyo xabaal iyo wixii la mida ahaa iyo su'aale iyo ayaa markaa idin yimi oo idinla kulmay mu'ajaluuna ay wa antum idinkuna mu'ajaluunoo kuwo loo madaleeyey baa tihiin oo loo mudeeyey haa oo ajo loo yeelay oo macnihii intaa halkan ku jiraysaan xabaalahan waa muddo go-an weeye muddadaasina waa inta u dhaxaysa markay dhinteen ee la aasay iyo kolka suurta la afuufayo dee xabaalaha laga soo baxaayo waa muddadaa weeye markaa mu'ajaluuna ay wa antum mu'ajaluuna kuwo loo muddeeyey baa tihin weeye wa innaa anaguna in shaa allahu ilaahay hadduu doono bikum idinku idinka laaxiquuna waanu idinsoo haleeli doonaa oo idinka daba iman doonaa allaahuma allahayo ikfir u dembi dhaaf liahli baqiici lqarqadi baqiiculqarqad dadkaa markaa ku jira ee xabaalahaasi magacaa leh ku aasan ee mu'miniinta ilaahay u dembi dhaaf rawaahu muslimu muslim baa saxiixa ku wariyey waxaa laga qaadanayaa xabaalaha in la siyaarto iyo waxa la odhanaayo iyo xabaalaha marka la bookdo in loo ducaynayo oo xabaalaha waxa loo booqanayaa waxa weeye kow waa in markaa qalbiga lagu qooyo lagu jilciyo ishana markaa lagaga ilmaysiiyo aakhirana lagu xasuusto sida xadiis kale ku soo aroortay turiqu lqalba tadmacu lcayna wa tudakiru bilaakhira qalbigana way jilcisaa xabaasha kolka la tago ishana ilmay ka keentaa aakhirana qofka way xasuusisaa laba iyo in lasoo salaamo loona soo duceeyo dadkaa waxa weeyaan markaa xabaalaha ku jira waayahay saddex iyo in lagu soo cibro qaato waayo markaad aragto xabaalo dadkii weliba aad laga yaabo qaarkood inaad garanaysa ay ku jiraan cibraa ku sugan oo xadiis waxaa ku soo arooray fa ina fiihaa cibra cibra ayaa ku sugan walaalayaal sidaasaa rasuulku odhan jiray waxaa kaloo laga qaadanaya rasuulkeenna sharaftali calayhi salaatu wasalaam siduu ummaddiisa ugu naxariisanayay ugu ducaynayey وعن بريدة رضي الله عنه قال وحر كان النبي النبي وحوها صلى الله عليه وسلم يعلمهم مدبر إذا خرجوا إلى المقابر حبالها مركي وبحان أن يقول قائلهم كود يراهد إنو يراهد السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية سدى صورنا أسأل الله إلهي وحنو ويدين يا لنا أنك إيا ولكم إذن كبال العافية عافية يعني إلهي نو ويدين إياه caafiyaduna waa lamnu min makruuh dhibaatoo dhan inuu ilaahay jala wacalaa inaga badbaadiyo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey alfaad kalena way jirtaayoo adigu alfaadda la odhanayo marka qubuurta la siyaarto kuwanunbaa ka mida weeyaan kuwan ayuunbaa ka mida wixii kale suganna waa la odhan karaa weeye waa tahay laakiin xabaalaha marka la tago in la idhaha faataxada u mara may sugnaanin waxaa kaloo sugnaanin in la yidhaahdo koob iyo toban qul huwalla umara siday soomaalidu yidhaahdaan xadiidka ku soo arooray waa xadiid mowduuc ahoo beena weeye koob iyo toban qul huwallana loo mari maayo qur-aanna laga dul akhriyi maayo eh aakhiraa lagu xasuusanayaa qalbigana waa lagu jilcinayaa iyagana waa la salaamayaa ilaahayna waa loo baryayaa waa loo ducaynayaa sidaa rasuulkeennu odhan jiray sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo shardiya xabaalaha marka la booqanayo inaan safar loo gelin oo safar haddii loo galo booqashada xabaaluhu bidcay noqonaysaa waxaa kaloo shardi ah inaan markaa wax xun laga dul samayn ha oon hadal xun iyo wax la mida laga dul odhan wakadaalika cibaadana waa inaan lala doonan ducada loo ducaynayo mooyaane cibaado kale waa inaan markaa lala doonan wakadaalika wixii dee shirki ah sida in xabaalaha la baryo ama iyaga gurmad iyo gargaar la weydiisto ama la magan galo waxyaabaha shirkiyaadka ah ee caynkaasana waa in laga fogaado waxna waa inaan lagu dulqalqalin oo xabaalaha in wax lagu dulqalqala ama siyaaraha lagu sheego ama markaa wax kalaha lagu sheega ee ma banaana weeye waxaasoo dhan waa in laga fogaada loo iska ilaaliyo wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi mara rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu soo maray sala allahu calayhi wasalama biqubuurin xabaala bilmadiinati madiina meesha la yidhaahda ku yaala faaqbala calayhim wuxuu ku qaabilay biwejhi wejigiisa ayuu ku qaabilay faqaala wuxuu hi assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato yaa ahla alqubuuri qubuurta dadkan ku jirow yakfir llaahu lanaa walakum ilaahay baa annaga iyo idinkaba inoo dembi dhaafi antum idinku salafunaa salafka yagii baa tihiin dadkii inaga horreeyey baa tihiin ee geerida nooga horreeyey wa naxnu annaguna bilahari raadkaanu markaa soo haynaayo waanu dhiman doonaa maalin ay noqotoba rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu xadiidkan xasan buu ku sheegay sanadkiisu xadiidka waa daciif weeye waxaa ku jira nin la ydhaha qaabuus ibnu abi dubyan nin la ydhaha baa ku jira waana daciif weeye sidaa awgeed xadiidku waa daciif daciif ha ahaade eh ee xadiidka maaragtay fa aqbala calayhim biwajhi intaa mooye intiisa kale axaadiistaa kalea shawaahid u ah oo markhaati kacayso oo macno ahaan intaa kale way u sugan tahay ha yeeshee lafdigaa fa aqbala calayhim biwejhi wejigiisuu ku qaabilay lafdigaasi ninkaa daciifkaa baa la gaar noqday oo wax sugan ma aha sidaa awgeed baa xabaalaha marka loo ducaynaayo iyaga xaggooda la qaabili maayo qibladaa la qaabilaya oo sunno waxaa mar walba ducada wixii ducaa in lala qaabilo markaa qiblada in lala qaabilo ayaa waxa weeyaan markaa sunno ah taasina ta noocaasa weeye sheekhu kolkaa wuxuu yidhi waxay sunno u tahay xabaalaha inay booqdaan ragga haa dumarkii iyaga sunno uma aha weeye oo ahlulcilmiga qaar waxay idhaahdaan dumarku inay xabaalaha booqdaan waa makruuh qaarna waxaabay idhahdaan waa muxaram ayay markaa idhaahdaan laakiin sida xoogga badan ee saxiixa ah dumarku waxa weeye xabaalaha way booqan karaan waxaa u daliila fazuuruuha cumuumkaa dee dumarku way ku jiraan oo markii la nasakhay ee hore yaa dee markii labaad rasuulku fazuuruuha buu yidhi meeluu dumarka kaga reebay oo saxiixana lama hayo waa ta labaade ragga iyo dumarku way wadaagaan cillada xabaalaha loo booqanayo sababta xabaalaha loo booqanayo waxaa ka mid a in aakhira lagu xasuusto lagu cibro qaato soo ma aha dee arrintaa rag iyo dumarku way wadaagaan waanay u wada baahan yihiin labaduba waa ta saddexaade in dumarka qudhooda loo rukseeyo xabaalaha inay booqdaan sidaasi ayay ka fahantay caaisha oo cilmigeeda aynu garanayno xaaskii rasuulkana ah umilmu'miniinana ahaatay radia allaahu canha wa ardaaha oo waxay booqatay markaa ee xagga xabaalahay maalin maalmaha ka mida ka timi iyadoo booqatay qabrigii cabdiraxmaan ibni abi bakar kolkaasaa ibnu abi mulayka cabdillaahi ibnu abi mulayka ayaa ku yidhi xaggeed markaa ka timi yaa uma almu'miniin kolkaasay tidhi qabrigii cabdiraxmaan ibni abi bakar baan ka imi oo aan booqday kolkaasaan ku idhi alaysa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nahaa can ziyaarati alqubuur miyaanu rasuulku reebin xabaalaha waxa weeyaan in la booqdo qaalat nacam uma amara biziyaaratiha waxay tidhi haa wuu reebay laakiin wuxuu markaa amray haddana in la booqdo markaa waxay ka fahantay umi lmu'miniina radia allaahu canha fari amarkaa rasuulku ummadda amray inay booqdaan rag iyo dumarkuba inay ku wada jiraan oo dumarkuna ay booqan karaan ayay ka fahantay sidaasoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisho wuxuu baray hadday xabaalaha booqato waxay odhan lahayd oo wuxuu ku yihi waxaad tidhahdaa asalaamu calaa ahli diyaari min almu'miniina waalmuslimiina wayarxam llahu lmustaqdimiina mina wlmustaakhiriin wa inaa in shaa allahu bikum lalaaxiquun kumuu odhan adigu dumar baa tahay oo xabaalaha ma booqan kartid sidaasoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhii qabriga ka dul ooyeysa markii ilmaheeda yari uu dhintay dabadeed wuxuu ku yihi itaqi llaaha wasbiri ilaahay ka boqoo sabir buu ku yidhi laakiin kumuu odhan xabaasha inaad booqataa waa xaaraan oo maxaad xabaasha soo booqatay kuma odhan si kastaba ha ahaatee bacdu ahlilcilmi baa ku tegay inay booqan karaan laakiin waxay idhaahdeen booqashadeeda ayuunbaanay markaa badinahayn waayo dumar weeye way iska qalbi jilicsan yihiin waxaa dhici karta xuquuqdii saarayd wax ka mida inay dayacaan hadday booqashada xabaalaha badiyaan ama dhibaata ay ka timaaddo ayaa markaa iska dhici karta sidaa awgeed way booqan karaan laakiin waxba yaanay badin qaala almualifu raximah llahu tacaala intaynaan baabkaa labaad bilaabin haddii ishkaal la soo arooriyo la yidhaahdo wuxuu rasuulku yihi wainaa in shaa allahu bikum lalaaxiquun iyo wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun ya miyaan la hubin in la dhiman doono oo dadkaa hore u dhintay laga dabi laga daba tegi doono miyaan la hubin oo arrin la yaqiinsan yahay aanay ahayn jawaabtu maye way tahay oo waa la yaqiinsan yahay oo haddaa rasuulku muxuu mashiicada ugu xidhay oo u yidhi haddii ilaahay doono ya ma arrin la hubo ayaa waxa weeyaan oo xaqiiqabaa mashiicada lagu xidhaa taa laba jawaabood baa lagaga jawaabay labadaa jawaabood waxaa soo aroorinaya ashaykh saliim ibnu ciid alhilaali baa ku soo aroorinaya kitaabkiisa bahjaha la ydhaah jawaabta koobaad waa in la idhaahdo ee istinaagu wuxuu u noqonayaa rasuulku wax ka soo reebayaa iimaanka ya oo macnuhu wuxuu noqonayaa daara qowmin mu'miniina ama ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiina iimaankaasaa wax laga soo reebaya oo macnuhu wuxuu noqonayaa wainaa bikum laaxiquuna calaa xaaliliimaani in sha allah annaguna in sha allah annagoo iimaan ku sifaysan oo ahluliimaan aanu idin soo haleeli doonaa sidaasuu macnuhu noqonaya waayo dee qof kasta oo nooli aaminkama aha fitne aaminkama aha in iimaanka laga siibo oo iimaan la-aan uu ku hoydo aaminkama aha sidaa awgeed baa loo yidhi in sha allah annagoo mu'miniin aan annaguna soo dhiman doonaa weji labaadoo lagaga jawaabay wuxuu yahay shay xaqiiqaba ha noqda eh luuqada carabiga ayaa waxa weeye odhanaysa oo dhigaysaa shay xaqiiqa ayaa mashiicada lagu xidhi karaa oo wax laga soo reebi karaa sida ilaahay uu yihi latadkhuluna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiin arrinkaa ilaahay uu ka waramayo isagoo muxaqaqa oo ilaahay og inay geli doonaan masjidulxaraamka iyagoo aamina ayaa haddana ilaahay yidhi in shaa allah marka luuqada carabiga qudheeda ayaaba sidaa tilmaamaysana waa la yidhi weji saddexaad baa jiro alcalaama moxamed ibnu saalex alcuthaymiin uu kaga jawaabayoo wuxuu ihi wuxuu u noqonayaa istinaagani xagga wakhtiga oo macnuhu wuxuu noqonayaa insha allah goortuu ilaahay doonaanu idin soo haleeli doonaabaa macnuu noqonaya ha oo annagu ma garanayno goor aanu dhimana laakiin goortuu ilaahay doono ilaahay og yahay ayaanu idin soo haleeli doonaa qaala wuxuu uhi baabu karaahati tamani lmowti bisababi duri nazla bih wuxuu baabu yahay karaahati tamani lmowti geerida in la tamaniyo karaahiyeysiga la karaahiyeystay maxay loo tamaniyo bisababi durin dhibaato daraaddeed dhibaatadaasoo nasala bihi qofka ku soo degtay walaa ba'sa bihi geerida in la tamaniyaa dhib ma laha likhawfi lfitnati fitno laga baqanayo daraaddeed haddii loo tamaniyo fi diini diinta markaa fitnadaasoo fi diini diinta ku saabsan macni qofku hadduu ka baqo inuu diintiisa waxa weeye u fitnoobo ha hadduu ka baqo inuu geerida tamaniyaa dhib ma leh karaahana kuma jirto laakiin dhibaato kale oo ku soo degtay sida inuu xanuunsaday ama waxa weeye baqday ama uu baahday oo uu gaajooday ama dhibaato kale oo adduunye ay ku timi inuu waxyaabaha darteed geerida u tamaniyaa waa makruuh buu sheekhuu yidhi waxaa isweydiin laha haddaba karaahadani ma karaahatu taxriim baa mise waa karaahatu tanziih ya sida sheekha hadalkiisa ka muuqata karaahatu tanziih baad moodaa inuu waxa weeye ka wado laakiin sida raajixa ah karaahadani waa karaahatu taxriim weeyaan ya waayo nahyi baa ku soo arooray wanahyu yaqtadii taxriim nahyiguna taxriim buu keensadaa macnihii shaygaasi inuu muxaram yahay buu keensadaa wax nahyigaasi taxriim inuu keensado ka sarfinayo oo ka leexinayana lama hayo waxaana caddeeye nahyigan inuu litaxriim yahay sheekhii la odhan jiray ibnu xasm abu muxamed raximahullah ayaa sidaa markaa tasriixiyey oo tamani lmowt arrimaha daraaddeed ma bannaana waxaa kaloo tasriixiyey alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin markuu sharaxayo kitaabka riyaadka waxaa kaloo caddeeyey alcalaama moxamed ibnu moxamed naasir addiin alalbani kitaabkiisa qiimaha badan ee axkaam uljanaa'iska la idhaahdo lamana odhan kara sawka ilaahay yidhi nebi yuusuf isagoo ka warramaya tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin waayo nebi yuusuf wuxuu ku ducaystay inuu islaamnimada ilaahay ku sugo oo islaamnimadiiyo xaaladaasi fiican ilaahay ku oofsado ee waxa weeye inuu ilaahay hadda dilo dee ilaahay jala wacalaa kamuu baryin qال wuxuu uhi وعn أbي هurيرaةa رaضي الله عanه أنa رasuul الlahi slى الlaه عaليه وsلم qاala laa yتmنى أxadكم midkiin yaanu waxa weeyaan markaa tmaniin oonu waxa weeyaan markaa dalbanin almowta geerida yaanu tmaniin oonu ilaahay markaa idil iyo wixii lamida odhan إmaa muxsina ima an yakuna muxsina waa inuu noqdo markaa mid muxsin oo saafalo oo wanaagsan waa inuu yahay qofku falacalahu yasdaadu falacalahu waxa lagaba yasdaadu inuu ixsaankaa iyo wanaagaa kordhiyo dee qofkii wanaag inuu kordhiyaana waa mid fiican wa imaa musiiane wa imaa an yakuuna musiian iyo inuu yahay mid xun oo xumaan sameeya falacalahu yastactibu waxa uu mudan yahay inuu markaa noqdo ee yarjicu ila اllahi bitawba ha wuxuu mudan yahay inuu ilaahay xaggiisa u noqdo oo oo uu ka noqdo markaa ka toobadkeena madaalimta iyo xumaanta iyo wax alla wixii la mida muttafaqu calayhi wa hada lafdu lbukhaariyi wa fii riwaayati limuslimi can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi laa yatamana yaanu tamaniin axadukum midkiina almowta geerida walaa yadcu bihi yaanu kuna ducaysanin min qabli an yaatiyahu intaanu iman ka hor inahu idaa maata qofku marka uu dhintay inqaطaca camaluhu camalkiisiibaa go-aya wa inahu shaaniguna wuxuu yahay laa yasiidu lmu'mina muminka u kordhin maayo cumruhu cumrigiisu u kordhin maayo ilaa khayran khayr mooye wax kale u kordhin maayo marka axaadiistaa waxaa laga qaadanayaa inaanay bannaanayn waxa weeyaan markaa geerida in la tamaniyaa ma banaana mid bannaan ma aha waayo nahyi baa ku soo arooray nahyiguna taxriim buu faa'idaynaya waa ta kale qofka mu'minka ah noloshiisu khayr baa laga yaabaa inay u kordhiso oo haddii uu khayr maaragtay waxa weeye khayr samaynayana khayr uu kororhsado hadday xumaani ka dhacdayna uu ka toobad keeno oo uu iscanaanto oo waxa weeyaan marka uu isdamaqsado oo uu isgarto oo ilaahay jalla wacalaa uga noqdo ilaahayna sidaa uu kaga dhaafo haddii laakiin uu dhinto dee qofka camalkiisii saasuu ku go-ayaayo subxaanallaahi keliya xataa ma odhan kara weeye وعن أنس رضي الله عنه قال وحuu قال رsuuل اللhi رasuuلka إلaahy وuxuu hi sلى الله عليه وسلم لا يتمنينa yaanu تمنiin oo aanu تمنiin أحadكم midkiin الموتa geerida لضurin dhibaato daraaddeed yaanu u تمنiin dhibaatadaas oo أصaabahu qofka ku dhacday dhibaato ku dhacday daraaddeed yaanu u تمنiin sababtu waa maxay لأnnahu يuشhعir بcadم الرضا بالقضاء waayo dhibaato ku dhacday iyo qadar ku yimi qofku inuu ku sabri waayo oo uu maaragtay idhaahdo maan iska dhinta ama maa laydiliyo wixii la midii waxay tilmaamaysaa qadarka ilaahay qofkani inaanu markaa waxa weeyaan raalli ku ahayn oo aanu ku sabrahayn qadarka ilaahay in lagu sabraano waa mid waxa weeye waajiba in laga cadhoodo oo tasakhud iyo wax la mida lala yimaadaana mi banaana fain kaana laabudda faacilan haddii lagama maarmaan ay u tahay qofku inuu sameeyo falyaqul ha yidhaahdo allaahuma axyinii ilaahay oy noolee maa kaanat ilxayaatu muddada ay noloshu tahay khayran limidii fiican watawafanii ilaahay oy oofso idaa kaanat ilwafaatu geeridu hadday tahay khayran limidii wanaagsan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qofku yaanu waxa weeyaan markaa marnaba tamaniin haddii se uu maaragtay u arkay inuu tamaniyo yaanu odhan ilaahow i dil e ducadan qiimaha badan ee rasuulku ku ducaysan jiray sala allahu calayhi wasalam ha ku ducaysto horena aynu usoo aragnay waxaa kaloon baraarujinaya laa yatamana labadaa lafdiga hore halkaa aynu ku soo maray nusakha qaar waxa ku soo arooray laa yatamanaa ayaa ku soo arooray nusakhaasina laba mid baa lagu ishkaal bixinayaa waa mida in la yidhaahdo laadu waa naafiya weeye ha oo laa yatamanaa ma tamaniyo axadukum midkiin almowta geerida macnihi yaanu tamaniin nafyiba ha ahaadee ee nafyigani waa bimacnaa nahyi baa la odhanaya waxaa kaloo lagu ishkaal bixin karaa in la yidhaahdo laa yatamanaa mae laadani waa naahiyadii laakiin xarfulcilihii ayaan la tuurin oo aan la jarin haa ficilka mudaaricee muctalulaakhirkaa marka la jasminayo luuqada mashhuurkaahi waxay tahay in xarfulcilaha la jaro laakiin xarfulcilaha inaan la jarin oo la sugaanaa waa luuqa iyaduna jirto weeye markaa luuqadaasaa lagu soconayaana waa lagu ishkaal bixiyey laakiin nusakha barhkood sida ay qorayaan oo alaa yatamana ishkaal kuma jiro laadaasi waa naahiyo xarfulcilihiina waa la jaray weeye qaala wuxuu uhi wacan qays bni abi xaazimi qaala qays bni abi xaazim waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi ninkani wuxuu ahaa saxaabi buu ahaa taabici buu ahaa baan leeyahy qays ha mukhadrama aabbihiina saxaabi buu ahaa isaguna wuxuu ahaa taabici markaa mukhadrama oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam intii rasuulkuu noolaa buu rumeeyey dabadeetana wuu soo kicitimay oo wuxuu doonay inuu rasuulka la kulmo uu arko uu la soo baycoodo isagoo dhexda ku soo jira ayuu rasuulku geeriyooday calayhi salaatu wasalaam cidda rasuulka rumaysay intuu rasuulku noolaa laakiin aan arageen la kulminna mukhadramiin baa la idhaahdaa taabici qiimo badan baanu ahaayoo saxaabo badan wax ka wariyey wuxuu wax ka wariyey baa la yidhi tobanka alcasharatu lmubasharuuna biljannaba waxbuu ka wariyey baa la yidhi casharahaba waxbuu ka wariyey afarta khulafada iyo saddexda kale ee lagu jamciyo saciidu wasacdu wabnu cawfi waطalxatu wacaamiru fihrin wazumayru lmumadaxu tobankaba waxbuu ka wariyey ya taabici kaloo tobankoodaba wax ka wariye lama hayo baa la yidhi isaga mooyaane sidaa awgeed baa saaxibu casharo la idhaahdaa sidaasaa markaa taqriibka uu ku idhaahda qaala wuxuu ihi taabicigani dakhalnaa waxaanuu soo gallay calaa khabaab bni اlarati baanuu soo gallay radia allaahu canhu nacuuduhu annagoo soo booqanayna walxaal qadigta waa uu isgubay sabca kayaatin toddoba isgubisood buu isgubay yacnii toddoba meelood oo kala duwan buu iska gubay meelaha uu iska gubayna calooshay ahaayeen waana la isgubi karaa yaa oo waa mid bannaan xanuunnada qaarna gubistu waabay u fiican tahay cid garanaysaa hadday hesho laakiin haddana waa laga fiican yahay dabka fa qaala wuxuu dabadeeta yidhi saxaabigaasi ina asxaabanaa asxaabtayadi aladiina kuwaasoo salafuu tegey madoo salafuu horreeyey madoo way tegeen walam tanqusum iyagoo aanay dhimin addunyaa adduunyadu ajarkoodii aanay waxba ka dhimin oo maladaadkeeda iyo macmacaankeeda aan waxba ka cunin ayay markaa dhinteen oo tegeen wainaa anaguna asabnaa waxaanu asiibnay oo aanu helay aniga iyo saxaabada ilaa imaka noolee joogta maa laa nashiu waxaanaanu helayn lahu isaga mowdican meelaanu ku ilaalino ilaa turaaba ciid mooyaane ciid mooyaane macnii maal fara badanoo meel kaloonu ku ilaalino aanaan lahayn inaanu aasno mooyaane ayaanu helay buu leeyahay ya taana waxaa markaa caddaynaysa riwaayadda sheegaysa inuu yidhi waxa weeye rasuulka ayaan la joogay sala allahu calayhi wasalama anigoon markaa dirham iyo diinaartoona aan haynin waina fii jaanibi beyti alaana arbaciina alfa dirhamin gurigayga agtiisana hadda waxaa ku aasan afartan kun oo dirham baa ku aasan buu yidhi marka waxaa dhici karta inuu sidaa u jeedo ama wuxuu u jeedaa maa laa najidu lahu mawdican ila turaaba wuxuu uga jeedaa waxaanu meel kale u weynay inaanu markaa ciiddaa gelinoon wax ku dhisno mooyaane sida xadiidka akhirkiisu sheegayo walowlaa ana nabiya haddii lalaa yahay nebigu sala allahu calayhi wasalama nahaanaa inuu naga reebay an nadcuwa bilmowti geerida inaanu ku ducaysano la dacawtu bihi waan ku ducaysan laha buu yidhi ya haddii rasuulku aanu noo diidin inaanu geerida ku ducaysano oonu tamanino waan ku ducaysan lahaa buu yidhi dee xanuunkaasina waa ka soo maray wuu markaa xanuunkaa ka ladnaaday oo dibbuu dabadeetana tasarufaad kale haddana u galay uma ataynaahu waanu u nimi buu yidhi maratan ukhraa mar kaleaan u nimi wahuwa isagoo yabnii dhisaayo xaa'idan lahu gidaaru lahaa dhisaaya faqaala wuxuu dabadeeta yidhi ina almuslima qofka muslimkaahi layujaru waa laga ajar siinayaa fii kulli shayin shay kastoo yunfiquhu uu bixiyo ilaa fii shayin shay mooyaane yajcaluhu uu ka yeelo fii hada turaabi ciiddan shay kasta oo qofku wax ku bixiyo maalkiisa uu ku bixiyo waa laga ajar siinayaa wuxuu gidaarkan iyo ciiddan ku sameeyo mooyaane gidaarka iyo ciidda loo jeedaana waa wixii xaajada iyo baahida maaragtay dheeraadkaa bay ahlulcilmigu leeyihiin oo dee guriga xaasku u baahan yahay iyo masaajidka iyo wixii loo baahan yahay lagaba maarmaana iyada waxa weeyaan waa lagu ajar waa lagu helayaa laakiin waa in dhismo un la yska wado aan loo baahnayn oo waxa weeye wax baahiya aan loo qabin oo iska maaragtay anaa kaa fooq dheer iyo intaasoo guri buu leeyahay iyo wax la mid ahun loola jeedo muttafaqu calayhi wahada lafdu riwaayati lbukhaariyi shaahidku waxa weeye wuxuu tilmaamay inuu rasuulku u diiday geerida inay markaa ku ducaystaan oy tamaniyaan waxaa xadiidkana laga qaadanayaa saxaabadu siday maaragtay khayrka ugu dadaali jireen iyo fadliga saxaabigani lahaa bal eeg siduu naftiisa u tuhmaayo isagoo saabiqiintii islaamka u dheereeyey ka mid ahaa oo khayr badnaa ayuu haddana naftiisa waxa weeye tuhmayaa wanaaggii badnaaye uu galayna waxa weeyaan markaa haddii allaba kuu roon yahay uu quurhsanayaa si aanu waxa weeye isu dhigin ama aanu markaa cujbi u gelin waa tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa geerida in la tamaniyo ama lagu ducaystaa inaanay bannaanayn waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku dadkii wanaagsanaa ee ka horreeyey iyo saaxiibadiisii tegey iyo dadkii fiicnaa inuu soo hadal qaado oo uu xasuusnaado si uu ugu daydo waa tahay masalada ku saabsan walaa ba'sa bihi likhawfi lfitnati fi ddiin qofku haddii uu ka baqdo inuu diintiisa u fitnoobo oo tusaale ahaan dhiig xaaraana uu faraha la galo ama diintiisa uu ka fitnoobo ama dhibaato kaloo xagga diinta kaga imanaysa ay qabsato oo tusaale ahaan dadka xumi ay bataan oo uu is yidhaahdo wallaahi dadka xunbaa ku hafin ma odhan karaa ilaahay oo iqaad jawaabtu waxay tahay maya ilaahuy dil inaanu odhan baa fiican ee waxa fiican inuu yidhaahdo ilaahay ow maaragtay islaamka igu sug ilaahay ow anigoo aanad ifitnayn idil ilaahay oo fitnada iga badbaadi sidaa inuu yidhaahdaa fiican sida cuthaymiinba uu ku sharaxayo kitaabka ya imaamu nawowi isagu wuxuu yidhaahdaa way bannaan tahay qofku inuu xaaladaas oo kale geerida maaragtay dalbado xadiidkanaana u daliila buu dhaa mafhuumkiisa xadiidkan markaa laa yatamanayana axadukum اlmowta lidurin asaabah lidurin asaabahu mafhuumku waa arrin kale waxa weeye wuu ugu ducaysan karaa bay noqonaysa dad badanna waa laga soo raray buu odhanaya alimaamu nawowiy raximah اllah laakiin waxa fiican xaaladdaa qudheeda inaanu waxba ku ducaysan waxaana markaa wanaagsan inuu idhaahdo sida rasuulka ka soo aroortay calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka uu wariyey alimaamu axmed raximah اllah min xadiiثi mucaad bnu jabal wa min xadiiثi cabdilaahi bni cabaas radia allahu canhum ajmaciin inuu idhaahdaa fiican waidaa aradta ilaa cibaadika fitnatan faqbidnii ilayka hayra maftuun aw kamaa qaala calayhi الsalaaةu wasalaam ilaahay ow haddaad doonto addoommahaaga markaa haddaad fitno la doonto ilaahay ow iqabo oo xaggaaga iqabo oo idil hayra maftuunin anigoo aan la fitnaynin oon fitnaysnayn ilaahay oo iqabo sidaa inuu idhaahdaa markaa waxa weeye fiican marka marnaba inuu qofku geerida tamaniyo sidaasaa waxa weeyaan marka aanay u ahayn oo looga wanaagsan yahay inuu iska sabro qofku weeye inuu adkaysto weeye qadarka ilaahay inuu u hoggaansamo weeye ilaahay sugnaan iyo habaat inuu weydiisto weeye waxaa kaloon baraarujinayaa xadiidka markaa ee baabu istixbaabi ziyaarati اlqubuur ugu horeeya ee burayda kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha ee muslim wariyey nusakha maطbuuca waxaa ku soo arooray wa fii riwaayati faman araada an yazuura اlqubuura falyazur fainaha tudakiruna alaakhira riwaayadda noocaase uu sheegaya ama qaybtaa dambe intaa dambe asalka kitaabkae makhduudkaana kuma jirto saxiixa muslimkana kuma jirto markaa asal intaa dambe ma laha xadiidku waa intaa hore uun asalka makhduudkaana intaa hore ayuunbaa waxa weeye ku taalla dersigana maanta halkaa hainoogu joogo subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين